في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا غرة فوق الجبين نحن للهدي جنود asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimco kasta aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa saddex iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijiriyada qodobada toddobaadkan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah afgembi militari oo ka dhacay waddanka suudaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddii suudaan oo xabsiga la dhigay waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda waddanka suudaan waxaad sidoo kale barnaamijka toddobaadkan ku dhegaysan doontaan mid ka mida warbaahinta reer galbeedka oo maqaal xasaasiya ka qoray qorshe la-aanta dagaalka maraykanka ee soomaaliya iyo fashilka soo wajahay iyo dhanka kale korarka awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan maqaal lagu daabacay wargeyska new york times ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo baahisay xalqada kow iyo tobanaad ee silsiladda saa'a maa yaxkumuun warbixin ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mida culimmada diinta islaamka ee soomaaliyeed oo si adag oga hadlay manhajka waxbarasho ee mid ka mida waddamada carabta oo lagu aflagaadeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam kelimad uu jeediyey a-sheykh mukhtaar abu muslim ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa qodobadaas ayaa toddobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
وهجاك qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aanu ku horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka toddobaadkan waddanka suudaan waxaa ka dhacay afgembi militari kaasoo taladii looga turay xukuumaddii ku-meelgaarka ee madaniga ahayd cabdilfataax alburhaan oo ah madaxa golaha sare ee militariga ayaa ku dhawaaqay in la kala diray golihii sare ee militariga iyo sidoo kale golihii wasiirada wuxuuna sheegay in militarigu uu si kumeel gaara u hayn doono talada waddanka suudaan ilaa iyo intay shacabku soo dooranayaan xukuumad sida uu hadalka u dhigay waxaa waddanka suudaan ka dhacaya maanta oo jimco ah dibadbaxyo aad u ballaaran oo ay dhigayaan dadka shacabka ah kuwaasoo diidan afgembiga uu ku dhaqaaqay militariga waxaa lasoo warinayaa in ugu yaraan afar ruux oo shacab ay ku dhinteen laga soo bilaabo maalintii uu dhacay afgembiga militari ee ay militariga dalka suudaan kula wareegeen talada waddankaasi dowladaha reer galbeedka iyo kuwa midooda afrika ayaa cambaareeyey afgembiga waxaana muuqanaysa inay tahay cambaareyn aan afka dhaafsiisanayn iyadoona dadka siyaasiyiinta sheegayaan in militarigu aanu ku dhaqaaqin afgembiga iyadoo aanu fasax ka haysan ugu yaraan mid ka mid a dowladaha reer galbeedka
المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa muasasada alkataa'ib waxay toddobaadkan baahisay xalqada kow iyo tobanaad ee taxanaha saa'a maa yaxkumuun kaas oo lagu soo bandhigayo sida dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka uu uga hor imaanayo shareecada islaamka warbixin ku aadan xalqadan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
بسم الله الرحمن الرحيم
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير waa xalqada koob iyo tobanaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun oo ay baahiso mu-asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna faaqiido gaalnimada dastuurka ay ku dhaqanto dowladda federaalka xalqadan ayaa waxaa ciwaan looga dhigay la dirirka shareecada islaamka iyadoona bannaanka soo dhigaysa sida ay siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka kaga soo horjeedaan ku dhaqanka shareecada islaamka qaybaha hore ee xalqadan oo soconaysa wax ka badan konton daqiiqo ayay mu-asasada al-kataa'ib kusoo gudbinaysaa sida reer galbeedka iyo siyaasiyiinta soomaalida ee ku jira dowladda federaalka isugu waafaqsan yihiin la dagaalanka diinta islaamka iyo ka hortegidda hirgelinta shareecada allah
diin ma ku dhaqmanaynaa anigu i will say no
dooni mayno shareecada islaamka islaamku waa mabda' la mid ah midka faashiyiinta ma rabno in waddankeenna lagu xukumo shareecada ku raacsana aniga saaxiibkay faysal diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo annaga waxaan marka islaan waan nahay laakiin xoogaa islaan dhaqankii islaamka melihin diinta ma qabo aniga waddanka in lagu xukumo
sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ka mida culimmada ka soo muuqatay filimka ayaa ka hadlaya sida ay dimuquraadiyiintu xukunka ugu haystaan allah subxaanahu wa tacaalaa ma waxaad aqbalsantay oo qirsanta inuu alle subxaanahu wa tacaala waxa uu xaqa u leeyahay inay noqoto nolosha in liidata masalan inaad tidhaahdo alleha laga qaato dhiigga dumarka iyo xukunkiisa dumarku markay xaydka leeyihin maxay samaynayaan markay umusho sidee yeelaysaa marka ha ismaydho marka caynkaaga tidhaahdo musqusha marka la galo iyo xukunkeeda qofku kaadaha iska maydho caynka cidi kaala murmi mayso diintaad sheegtay ku leeyihin ilaahay ma waxaad nolosha uga reebtay inta musqusha ku saabsan waxaanad rumaysantay inta kale inaanu xukumi karin ama alqadiya siyaasiya waa ragga ragga xukumaya sheeksad iyo maxaa diinta kala galay umuur innaas qadaaya aliqtisaad qadaaya asiyaasa qadaaya alijtimaac qada kuwa kani waa dee siyaasad iyo sharci iyo rag bay u baahantay ma caqligaasi caqli mu'minun idinla eg bay idinla tahay inuu qof rumaysto qadaayaadkaana inuu yidhaahdo diinta ha la weydiiyo culimmada ha la weydiiyo kitaabka ha laga eego saa loo weysaystiyo saa loo isjijoodo iyo saa loo maydhmaydho ama saa dadka loo xukumiyo maamulkiiyo kuwa kani waa arrimaha ragga ma akfaru yaa ka gaalnimo badan haddii caynkaa dhaqankuya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mida siyaasiyiinta cabsan calmaaniyadda una ololeeya hirgelinta dimuquraadiyadda oo xalqadan ka soo muuqday ayaa sheegaya in ku dhaqanka shareecada islaamka ay mar soo martay caalamka haddana laga gudbay ayna jirin wax la yidhaahdo daarul islaam iyo daarul kufri
horta al-shabaab waa ideology waana fikir aaminsan waxa soomaaliya ka jira oo dhan inay qaldan yihiin aaminsan in dowladda soomaaliya laga dhisayo ay noqoto imaara islaamiya imaaradaasna lagu saleeyo jinsiyadda islaamka oo ayaguma aaminsana soomaalinimada marka jinsiyadooda waxay ku salaysan tahay diin qof kastaoo muslim ahayna laga qaado jinsiyo ama uu ku joogo heshiis imaangelyo siyaasadeed nidaamkaas asaga ah waa nidaam mar soo maray taariikhda islaamka laakiin laga gudbay aniga aragtideyda waxaa looga gudbay markii adduunka adduun heshiis caalamiya ka jiro nidaam dawliya uu ka jiro adduunka waxaa ka baxalaya daaru xarbi iyo daaru kufri ama daar islaam iyo daar kufri adduunkaas waa ka baxa deertaan because mucaahadaad dawliya iyo mawaathiiq dawliya dadkii samaysteen adduunka xalqada koob iyo tobanaad ee taxanahan ayaa waxyaabaha la yaabka leh ee lagu soo bandhigay ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed oo sheegaya in dadka soomaaliyeed ay ku lugo-i doonaan ku dhaqanka diinta islaamka isagoona hoosta ka xariiqay in diinta islaamka ay wax u tari weysay waddamada carbeed ee uu muddada dheer kusoo dhaqmayay sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka soo muuqday xalqadan ayaa sheegaya in gaaladu aysan marnaba ogoleen ku dhaqanka diinta islaamka isagoona soo qaatay tusaalooyin ay muhiim tahay in dadku ay wax ku fahmaan
nacaybkay gaaladu u qabaan shareecada islaamka waxaa tusaale inoogu filan wixii ka dhacay jazaa'ir kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii markii la dooratay ururkii jabhal islaamiya lilinqaad ururkaasi ma ahayn mid hubaysan mana ahayn mid dagaal kula jira dowladdii aljeeriya mana ahayn urur loo aqoonsan yahay argagixisada caalamiga ah iyadoo sidaa jirto waxay isku dayeen inay hab dimuqraadi ah oo ay gaaladu raalli ka tahay tartanka uga qayb galaan waxayse ku dhawaaqeen inay shareecada islaamka ku xukumayaan hadday ku guulaystaan markay doorashadii galeen oo ay ku guulaysteen boqolkiiba siddeetan iyo sideed codadkii shacabka saacada kama soo wareegin markiiba gaaladu waxay abaabuleen afgembi waxayna xukunkii ku wareejiyeen milatariga wayna caddeeyeenoo waxay dheheen sababtu waxay tahay nimankani waxay rabeen inay shareecada islaamka ku dabaqaan jazaa'ir sidoo kale laba kun iyo shantii waxay ka dhacday falastiin markay xamaas yidhahdeen kitaabkan ku dhaqmaynaa sidoo kale waxay ka dhacday masar laba kun saddex iyo tobankii markuu mursi meesha qabsaday dhacdooyinkaas marka runtii cibro ayaa noogu sugan xigmadduna waxay tahay arrintuba qof kastoo isku daya inuu shareecada islaamka ku dhaqmo ama xitaa wax ka mida shareecada uu ku dhaqmo wadkiisiyaa galay annaga haddaan soomaalinahayna waxaa tusaale noogu filan lixdii bilooda maxaakiimta islaamku ay maamulahayeen dalka iyo sidii cagta loogu dhuftay xalqadan koob iyo tobanaad ee taxanaha saa ama yaxkumuun ayaa laga dheehanayaa in dagaal culus lagu soo qaaday diinta islaamka kaasoo lagu doonaya in soomaalida looga saaro diintooda sidoo kale waxay bannaanka soo dhigtay dad isqarin jiray in muddo ah oo la soo bambaxay calmaaniyadda ay qarsan jireen kuwaasoo tibaaxaya in xilligan la gaaray wakhtigii ay soo bandhigi lahaayeen waxa ka guuxaya laabahooda
المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا waa hagaag toddobaadkan mid ka mid a warbaahinta rargabeedka ayaa maqaal xasaasiya ka qoray qorshe la-aanta dagaalka maraykanka ee soomaaliya iyo korarka ku yimid awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixintan oo lagu daabacay wargeyska new york times waxay soo bandhigaysaa inuu fashilmay dagaalka qarsoon ee toban sano jirsaday maraykankana uu kaga jiro dalka soomaaliya iyo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marayso mustawihii ugu wanaagsanaa tan iyo jiritaankeeda haddaba kusoo dhowaada warbixina idaacadda islaamiga alfurqaan ku eegayso nuxurka maqaalkaas qorshe la-aanta dagaalka soomaaliya iyo xarakada al-shabaab oo maraysa heerkii ugu sarreeyey ee dhanka awoodda waa ciwaanka warbixin dheer oo uu daabacay mid ka mid a wargeysyada uga caansan ee ka soo baxa dalka maraykanka wargeyska new york times ayaa qoray warbixin dheer oo uu kaga hadlayo xaaladda soomaaliya duulaanka maraykanka ee dalkan iyo sida xarakada mujaahidiinta al-shabaab sannado kadib ay ugu guulaysatay inay ilaaliso jiritaankeeda difaac adagna u noqoto muslimiinta bariga afrika waxay warbixintu isdul taagaysaa waxaa keenay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay markan marayso mustawihii ugu sarreeyey ee xagga awoodda iyo jiritaanka iyadoo toban sano oo xiriir ah oo maraykanku si qarsoodiya iyo si muuqataba uga howlgelayo soomaaliya bishii nofembar ee sanadkii hore dagaalyahanada xarakada al-shabaab waxay weerar nafurnimo kala hortageen ciidamo isugu jira soomaaliya amerikan kuwaasoo dulaan ku soo qaaday deegaan u dhow magaalada caasimadda ee muqdisho halkaasna waxaa lagu dilay tiro ka mid a ciidamada sida gaarka u tababaran ee soomaalida halka lagu dhaawacay sarkaal amerikan ah oo ka tirsan si ayada maraykanka ayay leedahay warbixinta uu daabacay wargeyska new york times sarkaalkan oo konton iyo afar sano jir ahaa waxaa lagu magacaabaa michael guudi wuxuuna ahaa khabiir horey uga tirsanaa ciidamada badda ee maraykanka markii dambena u wareegtay dhanka c i e da sida warbixintu tibaaxayso sarkaalka waxa uu dhaawac halisa ka soo gaaray howlgal istishaadiye ah oo looga hortegayay ciidamada huwanta ah waxaana markiiba loo qaaday isbital maraykanku ku leeyahay dalka jarmalka halkaas oo uu toddobiiyo toban maalmood kadib ku geeriyooday wuxuu wargeysku leeyahay waxay ahayd geeridiisu khasaare naadir ah oo gaaray dagaalka qarsoon ee uu maraykanku kaga jiro soomaaliya toban sano kagana soo horjeedo faraca uga hodansan uguna halista badan faracyada hoostaga alqaacida wuxuu kaloo guudhi daxyo u ahaa dagaalka maraykanka ee sii darnaaday tan iyo markii uu la kulmay weeraradii waaweynaa ee kow iyo tobanka sebtembar waxaana qorshaha dagaalkaas hadda ku socda gorfayn aad u baaxad weyn ayaa lagu yiri warbixinta new york times jawaabtii ugu weyneed ee uu maraykanku ka bixiyo duulaanadii kow iyo tobanka sebtembar waxay ahayd in tobannaan kun oo askari u diro dalka afghanistan si halkaas looga ciribtiro jihaadiyiinta dalkana looga dhiso dowlad dimuqraadi ah balse waa hadaf ku soo idlaaday fashil foolxumo badan markii maraykanku isaga soo baxay dalkaas sida uu sheegayo wargeyska hase ahaatee marka laga hadlayo soomaaliya iyo dalalka la midka ah sida yemen iyo suuriya waxuu maraykanku ku ciyaaray tatikooyin kala duwan isagoo iska ilaaliyey in ciidamo badan ku faafiyo waddamadaas taas beddelkeedana wuxuu howlgeliyey shabakada jawaasiis ah isagoona qaaday weeraro abaabulan oo qaarkood loo adeegsaday diyaaradaha daronista sida warbixintu tilmaamayso wuxuu qorshuhu ku bilowday in la ugaarsado xubno ka tirsan mujaahidiinta alqaacida markii dambena wuxuu noqday dagaal furan oo ka dhana xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo in la dhiso awood ciidan oo ka kooban maleeshiyaad soomaali ah kuwaasoo fuliya danaha maraykanka uu ka leeyahay dalkan si la mid a fashilka afghanistan waxay new york times ku doodaysaa inuu fashilmay qorshihii maraykanka ee soomaaliya sababo ku aadan iyadoo maraykanku xaliif ka dhigtay xukuumad taag daran caalamka oo idilna uu og yahay inay hormuud ka tahay musuq maasuqa sidoo kalena wajahaysa majaxaabin adag oo gudaha ah waxaana intaasii dheer khaladaadka ay ku kacday dowladda maraykanka sida duqaymaha loo adeegsanayo diyaaradaha duuliyola'aanta ah oo gallaaftay nolosha dad shacab ah warbixintu waxay leedahay natiijooyinka arrimahaas ka dhashay waxaa ka mid ah in xarakada al-shabaab ay maanta ku jirto xaalad midii ugu wanaagsanayd dagaalyahanadeeda iyo hogaamiyaasheeduba waxay si xorriyad leh isaga dhex gooshayaan deegaanada baadiyaha cadowgoodana waxay ku beegsanayaan magaalooyinka waxayna maamulayaan oo ay kala hagayaan dowlad dhammaystiran oo leh garsoorkeeda iyo maxaakiimteeda ayay tiri new york times sida muuqata xarakada al-shabaab waxay leedahay qorshayaal ka dhana maraykanka sannadkii labada kun sagaal iyo tobankana waxaa dalka filibiin lagu qabtay dagaalyahan ka tirsan al-shabaab kaasoo ku howlanaa barashada sida loo duuliyo diyaaradaha si uu u fuliyo weerar la mida kii kow iyo tobanka sebtembar hase yeeshee dadka dhaleeceeya siyaasadda maraykanka ee soomaaliya oo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan waxay tilmaamayaan inay ka badbadin ku jirto in xarakada al-shabaab ay howlgallo ka fuliso gudaha dalka maraykanka siyaasadaha washingtonna ay sii xoojinayaan oo keliya jihaadiyiinta ku howlan inay jab gaarsiiyaan maraykanka mas-uuliyiinta maamulka baidan oo ay soo xiganaysa warbixinta waxay diidan yihiin fashilka siyaasadda maraykanka ee soomaaliya balse waxay qirsan yihiin inay jiraan daldaloollo ay leedahay siyaasadda ay ku wajaheen soomaaliya wakhtiyada dhow ee soo socdana daha laga rogi doono qorshayaal cusub oo maraykanku ka damacsan yahay dalkan sida ay tilmaamaysa warbixintan cusub ee uu daabacay wargeyska new york times waxauu maraykanku ka labalabaynayey in ciidamada u diro soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey dhacdadii caanka ahayd ee lagu soo riday diyaaraddii balaag hawg ee sannadkii kunsagaalboqolsagaashaniysaddexdii markaas oo maraykanka muqdisho looga dilay sida uu isaguba qirtay siddeed iyo toban askari oo amerikaan ah dhacdadaas kadib wuxuu maraykanku ka jilballaabtay soomaaliya toban sano kadibna wuxuu bilaabay in ciidamo tiro yar uu soo diro dalkan ugu dambaynna wuxuu soo diray diblomaasiyiin ku awdan dhismaha safaaradda qadala'aan ah oo loo dhisay qaabka xabsiyada taasoo ka furan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho howlwadeennadana uma soo baxaan bannaanka cabsi ay ka qabaan awgeed inay la kulmaan musiibo kale oo la mid ah tii qabsatay kunsagaalboqolsagaashaniyosaddexdii hadda ugu yaraan boqol askari oo maraykan ah ayaa ku sugan soomaaliya kuwaasoo howshoodu ku kooban tahay sirdoonka iyo taageerada ciidamada soomaalida madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaana ugu yaraan toddoba boqol oo askari u daabulay xuduudda kenya iyo jabuuti inkastoo howlo kala duwan oo ay ka mid tahay maqaayado cusub oo la furo ay ka jiraan xeebta magaalada muqdisho wax yar oo horumar ahna laga dareemayo caasimadda haddana horumarkaas ma ahan mid cago badan ku taagan marka laga hadlayo siyaasiyiinta soomaalida oo kala jabay iyo tusaalaha taalibaanta afghanistan taasoo ku riixaysa al-shabaab inay ku bishaaraystaan inuu soo dhow yahay wakhtigii ciidamada shisheeyaha isaga bixi lahaayeen dalka talada waddankana iyagu gacanta ku dhigi lahaayeen ayay leedahay warbixinta lagu daabacay new york times cabdilxakiim oo horey u soo noqday la taliyo dowladeed wargeyskana la hadlay ayaa leh waxaa mar kale laga dhawaajiyey gambaleeladii digniinta ee cabsida badnaa stephen oo ah safiirkii hore ee maraykanka u fadhiyey soomaaliya ayaa isagana wuxuu tilmaamayaa in masiirka uu ku dambeeyey dalka afghanistan uuna tusinayo in wax weliba ay si lama filaana isku bedeli karaan hase yeeshee wuxuu sheegay in soomaaliya aanay haysan wakhti la dayici karo turanturada iyo fashilka ku yimid siyaasadda maraykanka ee soomaaliya waxauu wargeyska new york times u deliishanayaa qisada sarkaalka c iyada ka tirsan ee guudi kaas oo lagu dilay weerar weerar celin ahaa oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ku tilmaamtay sarkaalkaas inuu ka mid ahaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee nevisil toddobaadyo kadib weeraradii kow iyo tobanka sebtembarna kasoo shaqeeyey afghanistan sidoo kalena ka soo howlgalay saldhiggii kumeel gaarka ah ee c i adu ka furtay hoteelka aryaana ee magaalada kaabul ee caasimadda afghanistan waxay kaloo warbixintu tilmaamaysa in guudi uu ku biray guutada koowaad ee omogo oo ahayd guuto qarsoodi ah oo loo xil saaray dabagalka sheekh usaama bin laadin iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan mujaahidiinta qaar ka mida saraakiishii iyo ciidamadii la soo shaqeeyey sarkaalkan ka tirsan c iyada ayuu waraystay wargeyska new york times kuwaasoo u sheegay wargeysku in guudi uu ahaa sarkaal firfircoon oo kaalin adag ka qaatay waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada kadib markii howlgabka noqday sanadkii labada kun iyo sagaalka wuxuu guudbi ku biiray garabka militariya c i eda kaasoo ah guuto ka kooban laba boqol oo askari ahna raaca hore ee c i eda soona sahmiya waddamada fogfog ugu dambayntiina shaqada uu hayey ayaa ka soo riday soomaaliya halkaas oo lagu dilay warbixinta new york times waxay tilmaamaysaa in tobankii sane ee hore ee qarniga labaatan iyo koowaad ee milaadiyada saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka ay hogaamiyeen howsha dib ugu soo laabashada maraykanka ee soomaaliya kuwaasoo si xiriira diyaarado uga duulayay magaalada nairobi ee caasimada kenya kana degayay garoon macmal ah oo ku yaala duleedka magaalada muqdisho iyagoo wata boorsooyin lacag ah ayay dagaal ogayaashii soomaaliya waxay kala hadleen inay ka saacidaan baacsiga alqaacida laakiin howlgalkii maraykanka wuxuu keenay natiijo ka duwan tii laga filayey markii ocolaadda ay shacabka u hayeen hogaamiye kooxadyada ay keentay inay taageeraan maxaakiimtii islaamiga kuwaasoo sannadkii labada kun iyo lixda muddo kooban kula wareegay awooddii dalka sida ay tilmaamaysa warbixinta sanad kadib waxaa soo shaacbaxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgalkii maraykanka saldhigiisu ahaa kenyana waxaa loo sararay muqdisho saldhig qarsoodi ah ayayna ka furteen garoonka diyaaradaha caasimadda iyagoo qortay jawaasiis badan oo soomaali ah maraykankana wuxuu si toosa ugu soo biiray dagaalka ka dhankaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay leedahay warbixinta lagu daabacay wargeyska new york times waxay tilmaamaysaa warbixinta in jawaasiista u shaqaysa maraykanka iyo dowladaha kale ee shisheeyaha ah ay isku qariyaan goobo aad loo adkeeyo ammaankooda kuna dhiiran karin inay bannaanka uga soo baxaan goobahaas ay ku sugan yihiin sannadkii labada kun iyo sagaalka c i edu waxay tababartay ciidan loogu magacdaray gaashaan kuwaasoo markii dambe noqday ciidamo si gaara u tababaran awoodna u leh inay adeegsadaan qalabyo lagu tixraaco taleefannada gacanta mid ka mid a saraakiisha tababartay ciidankaasna waa guudbi oo lagu dilay weerar istishaadiye ah oo bishii nofembar ka dhacay shabeellaha hoose warbixinta ayaa tilmaamaysa in marba marka ka dambaysa ay sii kordhayso awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab wixii ka dambeeyey labada kun iyo sideediina ay xarakadu noqotay jamaacada ugu awoodda badan ee soomaaliya ka dhisan waxaana safkeeda ku biiray kumanaan askari hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxay cambaareeyeen faraldembiidida uu maraykanku u geysanayo muslimiinta caalamka isla sannadkii labada kun iyo sideediina wuxuu maraykanku ku daray liiska argagixisada al-shabaab ayaana labada kun labiyo tobanka si toosa ugu dhawaaqay inay ku biireen jihaadka caalamiga ay hogaaminayso alqaacida hadafka guud ee xarakada al-shabaab waa in dowlad islaamiya laga taagaa soomaaliya deegaanada ay ka taliyaanna waxay ka mamnuuceen dhegaysiga heesaha iyo daawashada aflaamta waxayna oogeen xuduud ay shareecada islaamka duldhigtay falalka sinada xatooyada iyo dembiyada kale ee la midka ah ayay leedahay warbixinta lagu daabacay new york times inkastoo maraykanku dadaalla ballaaran ku bixinayo inuu ishortaago xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddana al-shabaab waxay ku guulaysatay inay la qabsato xaaladda markaas haysata baadiyaha ayayna isku fidisay waxaana adkaatay in la ugaarsado waxayna dhiseen dowlad sal adag leh oo leh xeerarkeeda iyo nidaamkeeda ayay sii raacisay warbixinta new york times sida warbixintu tilmaamayso waxay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab usoo gudubtay magaalada caasimadda ee muqdisho waxayna beegsadeen xarunta baarlamanka iyo xubnaha laamaha amniga taas beddelkeed waxay warbixinta new york times tilmaamaysaa inay fashilantay dowladda federaalka ee wargalbeedku tabantaabiyo sababo ku aadan siyaasadda qabyaaladda ee ku dhisan ka iyo musuq maasuqa kuwaasoo ishortaagay dadaallo lagu midayn lahaa laamaha amniga ee dowladda federaalka oo lagu tilmaamo inay tahay dowladda ugu musuq maasuqa badan caalamka warbixinta new york times waxay kaloo ka dhawaajisay arrin ay sannadihii ugu dambeeyey soo celcelinayeen warbaahinta reer galbeedka iyo xarumaha diraasaadka taasoo ah in shacabka soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin garsoorka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dad badan oo soomaali ah waxay qadarin iyo qiimeyn u hayaan adeegyada ay bixiso xarakada al-shabaab xitaa reer muqdisho waxay doorbidaan in khilaafaadka soo kala dhex gala ay ku kala baxaan maxaakiimta islaamiga ee xarakada al-shabaab ee ay ka hirgelisay deegaanada baadiyaha ee u dhow magaalada caasimadda ah ayaa lagu yidhi warbixinta uu daabacay wargeyska new york times ee ka soo baxay dalka maraykanka cabdirasaaq maxamed oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka wargeyskana la hadlay wuxuu leeyahay haddii aad u xukun tagto maxkamadaha dowladda kama helaysid wax cadaalad ah musuq maasuqa ayaa cirka maraya garsooriyaashuna ma awoodaan inay meel mariyaan go'aanadooda balse xarakada al-shabaab way awoodaa inay meel mariso xukunnada iyo riddo marar badan waxay reer muqdisho ku safraan gawaarida dadweynaha ee baska iyagoo u xukun tegaya maxkamadaha islaamiga ay hirgelisay xarakada al-shabaab kumna kalsoonaa maxkamadaha dowladda federaalka ayay leedahay warbixinta marka laga hadlo awoodda ciidan ee dowladda federaalka wuxuu sarkaal amerikaan ah oo la hadlay wargeyska sheegayaa in ciidamada soomaalida ee diiwaan gashan ay tiradoodu gaarayso afar iyo labaatan kun balse marka waaqica loo yimaado ay yihiin oo keliya shan meelood hal meel tiradaas wargeyska oo soo qaadanaya howlgallo guulaystay oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa leh si la mida afghanistaan ololihii dagaalka ee maraykanka soomaaliya waa la majaxaabiyey sababo ku aadan khaladaad waaweyn oo maraykanku ku kacay qayb ka mid a khaladaadkaas oo ay warbixintu soo bandhigayso waa in ciidamada maraykanka ee jooga soomaaliya ay dileen dad shacab ah oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween kuwaasoo uu maraykanku ku tilmaamay inay yihiin dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo xaalaad naadir ah oo ciidanka maraykanku ku qasbanaaday inuu qirto in howlgallo uu ka fuliyey soomaaliya ku dilay dad shacab ah haddana ma bixin wax magdhow ah si ka duwan afghanistaan iyo ciraaq halkaas oo maraykanku sannadkii labada kun sagaal iyo tobanka oo keliya ku bixiyey lacag dhan hal dhibic shan milyan oo dollar oo ahayd magdhowga dad uu maraykanku dilay kuwo uu dhaawacay iyo hanti uu baabi'iyey ayay leedahay warbixinta lagu daabacay wargeyska new york times wargeysku wuxuu fareen xagga iimeilka oo la xiriirta waxa sababay in dadka soomaaliyeed ee uu maraykanku dilay aan la siin wax magdhowa u diray haweenayda lagu magacaabo nicol oo ah afhayeenada ciidamada africom waxayna ku jawaabtay in mas-uuliyiinta soomaalida ay kala hadleen arrinta la xiriirta magdhowa iskuna waafaqeen dhammaan arrimaha la xiriira arrinkaas warbixinta waxay kaloo tilmaamaysaa in kacararka maraykanka uu ka cararayo in ciidamo looga dilo soomaaliya u horseeday inay aad ugu tiirsanaadaan shirkadaha calooshad ushaqaystayaasha ah oo ay ugu caansan tahay shirkadda bankrafta waxayna askar calooshad ushaqaystayaala ka soo karaystaan yurub tabari afrika iyo faransiiska si ay ugu tababaraan ciidamo gaar ah mas-uul aan magaciisa la soo xigan ayaa ku tilmaamaya soomaaliya inay ka mid tahay meelaha ugu wanaagsan caalamka ee ay calooshad ushaqaystayaashu ka helaan lacago badan mas-uuliyiinta maraykanka ee ka tirsan maamulka baiden waxay sheegayaan in xaaladda cakiran ee soomaaliya ay ka dhalatay khaladaad uu sameeyey maamulkii hore ee trump sida laga dheehan karo saraakiisha maraykanka ee la hadlay wargeyska wuxuu maraykanku dareensan yahay in weerarada uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sababta ugu weyn ay keenaysa tahay faragelinta maraykanka ee soomaaliya taliyaha ciidamada gaarka ee maraykanka ninka lagu magacaabo kabtain rorbakh ayaa leh haddii xarakada al-shabaab ay halis ku hayso amniga maraykanka waxaa keenaya joogitaankeena soomaaliya dadka wax taxliiliya ee marikaanka ah waxay sheegayaan in maraykanka ay la gudboon tahay in siyaasad cusub uu ku wajaho soomaaliya taasoo ka duwan siyaasadihii hore waxaana talooyinka ay soo jeedinayaan ka mid ah in maraykanku wadahadal la galo xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii ay taasi dhici weysana jihaadiyiinta ku sugan soomaaliya ay geli doonaan dagaal masiiri ah oo keeni doona natiijooyin aan la mahadin oo argagax leh marka loo eego dhanka maraykanka iyo danihiisa warbixintan uu daabacay wargeyska new york times waxay ku dabafeelaysaa silsilado warbixinno iyo daraasaad ah oo sannadihii u dambeeyey ay soo saarayeen warbaahinta maraykanka iyo maraakista daraasaadka reer galbeedka kuwaasoo isku raacay in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka jihaada bariga afrika ay sii kordhayso taas beddelkeedana uu maraykanku ku fashilmay soomaaliya dowladdii uu soo dhoodhoobayna ay ka badin la'dahay inay dhexdeeda isku durduriso
المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka toddobaadyadii lasoo dhaafay barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan ku baahinay warbixin la xiriirta manhaj lagu aflagaadeynayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo loo diraaseeyo caruurta muslimiinta ee ku nool waddanka morocco haddaba sheekh mukhtaar abuu muslim oo ka mid ah culimada diinta islaamka ee soomaaliyeed oo arrinkaas si gaara isaga xilqaamay ayaa jeediyey kelimid muhiim ah oo uu kaga hadlayo halista ay leeyihiin manaahijtaas sidoo kalena isdul taagay qisada zawaajkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam guursaday hooyadeena caaisha radia allahu canha kusoo dhowaada kelimada uu jeedinayo sheikh mukhtaar abuu muslim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المناهج المدروسة أو المدرسية المناهج المدرسية والموقف المطلوب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أو لطعنيي مناهجتا اسكولاتك مد كمد أهنا لغو طعنيي iyo mowqifka loo baahan yahay waxaa ku sugan in manaahijta iskuulaadka qaar ka mid ah waddamada carabta qaar ka mid ah ayaa waxaa lagu soo qoray in nebiyulaahi maxamed sal alla alay wasalam qoyskiisa iyo usradiisa lagu tacninaayo ummunaa acisha radia allaahu canha hooyadeena acisho ilaahay raalliha ka noqdee oo nebiyulaahi maxamed sal ly slam lagu nuqsaaminaayo iyo guursashada uu guursaday hooyadeena asadiiqa acisha radia allaahu canha marka nebiyulaahi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa lagu durayaa marka si aan marka hore manhajkaas oo iskuulaadkaas lagu qoray oo nebiyulaahi moxamed sal alla alay slam xaaskiisa wax loogaga dhimaayo aan u fahamno in ay qaldan tahay iyo xukunka shareecada ilaahay si aan u fahamno marka ugu horaysa waxaa lagama maarmaan ah guurka nebi moxamed sal sl qaabku u dhacay inaan fahmno nusuustii ku soo aroortay inaan fahmno xukunkeeda markaas kadib ayaan ka hadli doonnaa iyo wasaayaad iyo dardaaran markaas kadib aan u dhaadhici doonnaa awalan nuqdada koowaad zawaaju aacishata radia allaahu canha biamrin min allaahi tacaala aacisho guursashadeeda nebigeenna sal lla alay wasalam wax laablakaca ku yimid ma ahayn waxay ahayd amar allah subxaana wa tacaala xaggiisa ka yimid waa haweenayda ee nebigeena sal alla alay wasalam uu ku guursaday amar xag alle ka yimid weliba isagoo hurdaya riyo loogu keenay sayidata aacisha radia allaahu canha arrinkaasna wuxuu ku sugnaaday fii saxiixi albukhaariy wa muslim can caaishata radia allaahu canha qaalat aacisha ayaa inoogaga warramaysa waxay leedahay qaala rasuulu ullahi sal alla alay wasalam nebigu wuxuu yidhi aacishu u sheekaynaya wuxuu yidhi uriituki fi lmanaami alaaa layaalin saddex habeen baa riyo layga kaa tusay jaa'anii biki fii saraqa min xariirin go' cad oo xariir ah oo khaas ah adoo ku sugan ayaa la ii keenay buu leeyay malaku jibriil baa u keenay waa qidcatu min alxariiri aljayid xariirta quruxda badan iyadoo saa ugu jirto markaasuu wuxuu ku yidhi fayaquul haadihi imra'atuka moxamedow haweenaydan waa xaaskaagii weeye zawjatuk markaasaa wuxuu yidhi faakshifu can wejika wejigaagii baan saa u fayday buu yidhi faidaa anti hiya markaan saa u faydayba adigii baan kaa dhex arkayba faaquulu markaasaan waxaan idhi in yakun min cindi illaahi yumdihi hadduu warkani xag alle uu ka yimid arrinkani waa soconaya waana dhacaya riwaaye kalena waxay ahayd uriitukii filmanaami maratayni laba jeer baa laykaa tusiyey tirmidi riwaaye kaleoo ku sugnayd waxay tilmaamaysaa أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملك جبريل إن أولي من نبي الله محمد موقال كذا يا صورة ذا يدو قع حرير عقارا قرح بدن أي نبي الله كان ملك جبريل أو كاني مركز فقال نبو حيري هذه زوجتك في الدنيا والآخرة حاس كاجي ويا الدنيا يا آخرة الدنيا هذا كو قبيا آخرا حاس كاجي ويا نقنيسا taa laga sheekaynayo waa xabiibat اlxabiibi sal ا alay slam nebiyullaahi maxamed tuu jeclaa weeye annaguna aan jecelnahay waa kaasi soo ma jeedid waa haweenayda lagu dhalay islaamnimo lagu dhalay fii beyti الsidqi waالtawxiidi wاliimaani guri run iyo tawxiid iyo iimaan uu ku dhisan yahayna lagu dhalay fii beyti sadiiqi haadihi اlumma ummaddan ka ugu runka badan oo ummaddu dadku markay wada beeniyeen run buu sheegay nebigu uu yidhi sadiiq abubakar sadiiq ay u baxday ayaa gurigiisii baana lagu dhalay gabadhan waa abubakar sadiiq radia allahu canhu wa ardaah inaha zahratu alatii nasha'at wa nabatat fii xaqli lislaam waa gabadhaa qoruxleyda ah oo ay ku barbaartay ku soo kortay beertii islaamka ay ku soo kortay wa suqiyat bimaa'i lwaxyi biyihii waxyiga ayayna cabtay oo waxay ka cabtay biyahaas waxyiga can yadi sadiiqi اlumma ummaddan kan ugu rug badnaa gacantiisii bayna waxyigii ka cabtay ibtidaa'an marka ugu horaysa ثuma bacda dalika calىa yaday rasuuli اllahi sal ه alay slam rasuul hadihi اlumma sal ه alay sl nabiy llahi moxamed oo ummaddan rasuulkeedii ah labadiisii gacmood buu ilaahay waxyigiis ku cabsiiyey waa inaha aacisha binta abi bakr radia allahu canha wa ardaaha waa aacisho weeye abubakr sidiiq dhalay soo ma jeedid ilaahay raaliha ka noqdee allaha raalle geliye taasoo malagga uu u yimid oo isagoo nebigeena hurdo ku jira kadibna uu tusiyey laba jeer saddex jeer kadibna nebiyullaahi moxamed wuxuu ku guursaday waxay ahayd amar xag alle ka yimid ayay ahayd taas horta waa inaan fahamnaa bukhaari iyo muslim bayna ku sugan tahay nuqdada labaad waxay tahay oo u baahan caddayn iyadana waxay tahay iidaaxaatun xowla zawaaji aacishata radia allahu canha guursiga nebi moxamed sal uu guursaday hooyadeeda waxaa la dhihi jiray umuruumaan muxadisiinta hadalkoodu dhammaan waxay isku kaalmeeyeen ama isku biirsadeen dhammaantooda iyo asxaabu siyar dhammaantooda aacishata radia allaahu canha waxaa la dhalay bacda almabcathi biarbaci siniina aw khams nebiyullaahi moxamed markii ilaahay soo saaray bacdati rasuulillahi sal ly slam bicdadiisii afar sano ama shan sano markii iyadoo laga joogo ayuu nebigeena sal alla alay slam ayaa gabadhaa la dhalay caaisha zawjadii oo hooyadeenna wa tasawajaha nebiyu sal alay slam wa hiya binti sitti siniina wa qiila sabc wuxuuna nebigu guursaday nikaaxa uu nikaaxsaday soo ma jeedid caqdigiisii oo ay gashay iyadoo ay jirto lix sano jir ah ama toddoba sane wa dakhala biha wa hiya binta tiscin iyadoo sagaal jir ah ayuu nebigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu u dukhuulay oo gurigiisa loo keenay nebilahi maxamed salawatu rabbi wasalam alayh taasina waxay ahayd sanadkii labaad ee hijiriyada weliba markuu nebigeena sal sl ka soo laabtay ghaswadii beder uu ka soo laabtay bayna ahayd oo uu nebigu sal sl ka soo guulaystay gaalada oo ilaahay islaamka iyo muslimiintaba guul uu ku ciseeyey nebiguna aad iyo aad u farxay oo uu degey sooma jeed labada gomadihiisana dhulka ay dhigmeen magaalada madiinana uu ku soo laabtay wakhtigaas munaasibka ay ku ahayd cisho in la dhiso xilligaas iyadoo sagaal jir ah ayuu nebigu sal lay slam la aqalgalay wuxuuna nebiga sal ly slam wamaata canha uu ka geeriyooday wa hiya binta amaan cashara siddeed iyo toban jir iyadoo ah ayuuna nebigu sal lay slam ka geeriyooday arrinkaana maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah bukhaari bay ku sugan tahay maa rawaahu albukhaariyu fii saxiixihi can aacishata radia allahu canha qaalat aacisha ka sheekaynaysa waxay leedahay tasawajaniya anabiyu sal alla alay slam nebi maxmed baa i guursaday wa ana binti sitti siniin lix jir anoo ah ayuu nebigu sal lla alay slam ayuu i nikaxsaday faqadimna almadiinata magaalada madiinaan soo galnay waxaan degnay bani xaarith ibnu khasraj xaafadahaasaan degnay annagoo xaafadaha joogno maalin maalmaha ka mid ah oo gabdhihii aan ku dhex jiro ayaa hooyaday ii yeertay kadibna hooyaday haween bay dhex geysay waa la diyaariyey kadibna waxaa markaa kadib laigu wareejiyey nebilaahi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi soo ma jeedid ayaa laigu wareejiyey sagaal jir baan ahaabay leedahay xadiiskaas bukhaari buu ku sugan yahay في صحيiح مسلم عن cروة عن عائشhaة رضي الله عنها أن النبي صلى اه سلم في صحيح مسلم isagana waxay leedahay تزaوجaha النبي وهiya بinت سبع سنيiنa تoddoba jir iyadoo ah ayaa nebigu guursaday وزuفت إليهi وahiya بinت تiسع سنيiنa waxaana loo aqalgeeyey iyadoo sagaal jir ah soo ma jeedid ayaa loo aqalgeeyey nebigu wuxuu ka dhintay iyadoo sideed iyo toban jir ay tahay haddaba labada shaykh bukhaari iyo muslim waxay isku waafaqeen saxiixooda labaduba labadooda kitaabna waa asaxu lkutubi kutubta bacda kitaab illaahi ugu saxiixsan weeye waxay isku waafaqeen arrinkaasay isku waafaqeen qof ka mid ah culimmada oo khilaafayna lama arko oo min shuraxi hada alxadiid xadiiskan culimmadii sharxaysa ka mid oo khilaafayna lama arko taariikhda culimmadana cid ictiraad ama ka hor timid oo dacnisayna lama arko ila alaana cid khilaaftayna looma sheegin taasi waa taariikhdii qaabkii nebi moxamed sal lla ly slam uu ku guursaday ee labaad midda saddexaad haddaan u soo noqonno dacninta nebiyullaahi moxamed sal alla alay wasalam zawjadiisa iyo qoyskiisa oo la dacniyo waxay ka mid tahay waxyaabaha cadowga iyo gaalada xukunkeeda gadaalaan ka sheegi doonnaa ahdaafta gaaladu ay leedahay qorshooyinka ay wataan oo islaamka ay rabaan inay ku dudumiyaan qaybo ka mid ah weeye qoyska nebiga haddii marka la dhacniyo nebiyulaahi maxamed baa la dhacniyey la duray soo ma jeedid waa aacisho oo la durayna saxaabiya saxaabada ka mid ah oo la dacniyey weeye nebiyulaahi maxamed oo la dacniyey oo la duray weeye soo ma jeedid marka cadowga gaalada iyo kuwa u adeegaba waddo kasta oo ay ku xaqiijiyaan ama ay ku hirgeliyaan ay kaga dhabeeyaan ahdaaftooda si ay u gaaraan ayay marayaan waxaa ka mid ah tusaalayaal haddaan soo qaadanno tashkiik almuslimiina fii diinihim muslimiinta inay diintooda shaki ka geliyaana ka mid ah oo ay been iyo ay soo dhodhoobaan soo ma jeedid barnaamijkaasna yuhuud iyo krishtanka iyo kuwan wataniyada carabta ah waxaas dhan waa ka imanaya waa qorsho ay wataan labo waxaa ka mid ah tashkiikihim fii kitaabi rabbihim caza wajal kitaabka alleh soo ma jeedid qur'aankii in ummadda laga shaki geliya ayaa ka mid ah qorshooyinkooda gaalada waxaa ka mid a qorshooyinkooda saddex tadmiir akhlaaqi almuslimiina muslimiinta akhlaaqdooda suuban in la burburiyo la dumiyo ayaa ka mid ah oo hadday muslimiintu maanta ay dhab ahaan ugu laaban lahaayeen caalamkao dhan sharqanna waa harbanba ay hoggaamin lahaayeen siday hore ugu hoggaamiyeen akhlaaqdaasi ayaa ka mid ah in la burburiyo waxaa ka mid ah afar tajsi'atu lmuslimiina muslimiinta inay gabalgabal u kala gooyaan oo ay gobolgool degmodegmo maxaan ku idhaahdaa ay kala qaybiyaan dhulalkooda oo si ay midnimadooda u baabiciyaan soo ma jeedid oo khilaaf ay uga dhex abuuraan waxayna u marayaan inay khilaaf ka dhex abuuraan qabiil qabiil isugu diraan waddan waddan ay isugu diraan caqaa'id baatila ay ku dhex abuuraan firaq ay ku abuuraan haddaamo ah waxaa ka mid ah shan tashwiih taariikh alumma alislaamiya alxaaliyati walghaamira taariikhda islaamka iyo muslimiintu ay leeyihiin inay tashwiish ku shubaan oo taariikhda qalloociyaan taariikhda hadda socota ha noqoto muslimiintu leeyihiin taariikhdii hore loo soo dhaafay ha noqoto waa waxyaabaha ay adeegsadaanoo wasiilo kasta inay u maraan oo been iftiraa iyo tadliis ah intaasay dhan waxay waddan leeyihiin waxay rabaan diintayadoo dhan inay naga shakigeliyaan soo ma jeedid inay diintii ma arkaysaa muslimiinta ay ka bixiyaan waa tan ilaahay uu cabiraya fii suurati الnisaa wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a waxay jeclaadeen gaalada inaad gaalowdaan siday iyagu u gaaloobeen oo gaalnimada aad ku wada sinnaataan waxaa kaloo ilaahay uu leeyahay walan tardaa canka alyahuudu wala الnasaara xataa tattabica milatahum diinkooda ilaa aad raacdo marna raalli kaama noqonayaan gaaladu marka diinkooda ayaa la weyn bas oo gaalnimada ah taana waa hadafka ay wataan waa qayb ka mid ah in caaisha zawjati rasuulilaahi la dacniyo nebilaahi maxamed qaabka qoyskiisa uu ku unkamay ama uu ku bilowday lagu dhisay lagu bilaabay inay tacniyaan waa diinkii oo la tacniyo ogaada taasu waa middaasi kooxdan marka hadda manhajkan dejiyey oo maxaanku idhaahdaa manhajkaas yaa la barayaad u malaysaa waddamadan waddanka morocco oo kale way manhajka loo diiya iskuulaadka laga dhigaa waa soo ma jeedid iskuulaadkaasaa laga dhigayaa kooxda samaynaysa oo dhigaysa waa qolo malaacina ah oo lacnaddii allah subxaana wa tacaala ay ku dhacday taana waxaa daliil u ah fii suurati alaxzaab oo uu ku tadbiiqsamayo allah subxaanaه wa tacaala uu leeyahay ina aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacnahum اllahu fi اdunya wاlaakhirati waacadda lahum cadaaban muhiina kuwa dhiba soo ma jeed dhibaya alle iyo rasuulkiisa lacnahum اllahu ilaah baa lacnaday adduun iyo aakhiraba cadaab ihaaneeyo sharafta ka qaadana ilaahay waa uu u diyaariyey marka tilmaanta munaasibka ku ah kooxdaasi oo qoyska nebi maxamed tacninaya duraya waa inay yihiin malaaciin kuwa lacnaday ay ku dhacday ay yihiin weeyaan malaaciin weeye meelay ka joogaanba adduunka marka nebiyullaahi maxamed iyo allah bay dhibayaan marka la leeyahayna waxa weeyaan waa in ay diinka ilaahay tashkiigaas ku abuurayaan waa inay muslimiinta ay wareerinayaan waa inay caqiidadii dhacninayaan waa in qoyskii nebi maxamed ay u dhaadhacayaan sida saxaabadii axaadiista noo soo noqliyey abu hurayra iyo ay u tacniyeen axaadiista nebigeenna ay u tacniyeen qur'aankii ay u tacniyeen soo ma jeedid waxyigii nebigeenna ay u tacniyeen nebiyullaahi maxamed naftiisa ay u tacniyeen ay qayb ka mid ah way tacnintaasi soo ma jeedid laakiin ilaahay subxaanaه wa tacaala warafacnaa laka dikraka buu yidhi wax kastay soo dhodhoobaan qoraxdaasi afuuf kuma danto ilaah baa sharafkiisa kor u qaaday marka nebigeena sal s guursashada uu guursaday caaisha oo ummuna caaisha radi allahu canha waa mafkhara waa faan weeye wa aطhar waajmal waacdam zawaajan carafathu اlbashariya guur dhacay bini aadanku uu soo maray kan ugu weyn ugu qurux badan ugu daahirsan ugu ma arkaysaa wanaagsan weeyaan taariikhda marka la yidhaahdo waxaana ku sugnayd xikmaduu ilaahay ka lahaa waa xikmad weyn weeye inta muddadii ay isla noolaayeen nebiyullaahi maxamed ilaa nebi maxamed uu ka geeriyooday duruus baa ka dhacday gurigeeda wax badan oo aynan ummadda bannaanka joogta ayna ogaan karin guryaha dhexdiisa ka dhacay ayay umna caaisha isoo naqlisay jaamicad bay ahayd caaisha saxaabadii baa u iman jiray wax ka baran jiray waxyaabaha loogu yimid waxaa ka mid a caaishooy ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim ayaa ilaahay yidhi khuluqaas cadiimka nebigu uu ku sugnaa maxay ahayd caaisha waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan balo fiirsada qaabkuu xaasaskiisa zawaajkiisa uu ula dhaqmi jiray ayaa ayay ma arkaysaa soo bandhigta weeye marka golooyinkan malaacinta alcanada alle ay ku dhacday waxay manaahij sumaysan soo ma jeedid oo jiilka soo karaya carruurta soo karaysa ay ku sumaynayaan oo ay ka soo qaateen min asyaadihim algharbiyiin sayidyadooda reer galbeedka ay ka soo qaateen gaar ahaan weliba dhacdadan meesha ay ka dhacday faransay ka dhacday soo ma jeedid faransiisku gaalada kuwooda ugu xun ayuu ka mid yahay soo ma jeedid waa kaasi waa ka qul muutuu bikaydikum ayaan leenahay waa ka haddaba masaladaasi xukunkeeda sharciga ah muxuu yahay allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi dhegayso allah wuxuu yidhi qul abillaahi wa aayaatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة wuxuu leeyahay alle iyo rasuulkiisii iyo aayaadkiisii miyaad ku jeesjeesaysaan ha u cudur daaranina waad gaalowdeen iimaankiini kadib baad gaalowdeen buu le ilahi subxana wa tacaala qolooyinka manhajkaa dejiyey oo caaisha zawjati rasuulillaahi ay ku durayaan ay ku tacninayaan ay meel ugaga dhaceen waxa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi baan leenahay annaga laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum bacda iimaanikum iimaankiinnii kadib waad gaalowdeen waa kaasi midda kale alistihzaa'u biddiin diinka ilaahay lagu jeesjeeso saxaabadiioo lagu jeesjeeso nebi maxamedoo lagu jeesjeeso qur'aankaoo lagu jeesjeeso waa naaqid min nawaaqid alislaam islaamka waxyaabaha burinaya ayay qayb ka mid ah weeyaan marka qolooyinkani waxay ku dhaceen islaamnimadii wax burinayey islaamnimadoodii baa burtay waa qolooyin murtadiin ah fii suurati muxamed ilaahay wuxuu leeyahay ulaa'ika aladiina lacanahum allaahu faasamahum wa acmaa absaarahum waa dad lacnad alle ay ku dhacday oo dhega xiran oo indhe xiran oo af xiran weeyaan xaqa inay ku dhawaaqaynin fii suurati الnisa ilah wuxuu leeyahay ulaa'ika aladiina lacanahm اllahu wman yalcan illaahu falan tajida lahu nasiira qolooyinkaas waa qolooyin allah uu lacnaday qofku alle lacnadiisii ay ku dhacdayna uma helaysid qofkaasi cid u hiilisaa heli maysid lacnada marka la leeyahay micnaheeduna waxa weeyaan daradahum اllahu can raxmatihi fi اdaarayn adduun iyo aakhira oo dhan buu naxariistiisa ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka fogeeyey weeyaan lacnada la sheegayo haddaba ma huwa almowqif almatluubu cumuuman maxaana looga baahan yahay ummatulislaam haddaan nahay walaalayaal haddii loo soo dhigtay nebiyullaahi maxamed kartoonno laga sameeyey ilaahay subxaana wa tacaala ilxaad lala qaabilay qur'aankii maxaanku idhahdaa la tacniyey la duray loo soo dhacay zawjadii nabigeenna salawaatu umnaha cisha qoyskii nabigeenna gurigii nabigeenna loo soo dhacay maxaa yaala marka mar haddayna haddaynan ka dhiidhinin meeshaasi wax yaala lama arko waana dhaqankooda waxaa nagala gudboon dhammaanteed muslimiin haddaan nahay wax kale ma aha waxa weeyaan lan yaslixa aakhira haadihi اlumma ilaa bima salaxa awaluha ummaddan aakhirkeeda waxay ku hagaagaysa lama arko awalkeeda waxay ku hagaagtay ma ogiye awalkeeda waxay ku hagaagtay nebiyullaahi maxamed iyo saxaabaduba hubkay qaadeen waa dagaalameen waa kaa diinka ilaahay waa in afbaa lagu difaacayaa oo keliya wax ma anfacayso kow mudaaharaada la samaynayaa dhaqan umaba aha muslimiinta soo ma jeedid baarlamaan baa laga sheegayaa baarlamaanku shareecada ilaahay maba qabtaba waxa meesha ku ururayba waa murtadiin soo ma jeedid waxa looga difaaci karo loogu hiilin karo nebigeena salawatu rabbi wasalaamu calayhi waa in hubka la qaadaa oo la dagaalamaa waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah ummaddani waxa ilaahay uu ku ciseeyey waa in ay dagaalamaan aljihaadu fii sabiili اllahi alwalaa walbara waa in lala yimaadaa cidda aad walaahaga siinaysa ka fiirso cidda aad ka baraa'a qaadanaysa ka fiirso waa in ummaddu ay ka fiirsataa manhajka carruurtooda loo dhigayo meelay joogaanba manhajka carruurtaada loo dhigayo waa inaad la socotaa maxaa lagu dhigayaa wabillahi towfiiq
يا سؤال الغير إنا ليس تبنينا السنين كلما جد جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون